garoonka stadium konis ee magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu xusayey maalinta xorriyadda gobollada koofureed ee soomaaliya iyo israaci gobollada koonfur iyo waqooyi munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
munaasabado lagu maamuusayay kowda luuliyo maalinta xornimada soomaaliya iyo midowda gobollada waqooyi ee koonfur ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo qaar ka mida gobollada koonfurta soomaaliya xafladda ugu ballaaran waxay ka dhacday garoonka ciyaaraha stadio konis iyadoo halkaasi ay kasoo qayb galeen kumanaan dadweynaha magaalada muqdisho oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha munaasabadda stadio konis ka qaybgalaya ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo kala duwan oo ka turjumayay wanaagga xurriyadda fanaaniinta ayaa sidoo kale halkaasi ku soo bandhigay suugaan ay ku cabirayeen muhiimadda ay leedahay kowda luuliya mas-uuliyiinta xuska loo sameeyey kowda luuliya ka hadlay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo muujiyey in xurnimada iyo madax bannaanida soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan sidaasi darteed jiilka hadda jooga looga baahan yahay inay badbaadiyaan qarannimada soomaaliya allaha noo fududeeyo hambalyo iyo bogaadin wixii jiilalkii naga horreeyey ay ku soo rafaadeen dhiig iyo dadaal badanna u mudijeen annagana maantayto badbaadadeeda iyo adkaynteennu ay nala ee gudboon tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna la hadlay kumanaanka dadweynaha ee stadio konis ku xusiyey munaasabadda kowda luuliya wuxuuna madaxweynaha sheegay in xurnimada hadda ay ku naaloonayaan shacabka soomaaliyeed inay halgan dheer u soo galeen muwaadiniin soomaaliyeed wuxuu sidoo kale madaxweynaha ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan si ay karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed usoo laabato
magacii iyo sharaftii iyo haybadii iyo dowladnimadii inaan dib boorka uga jafno caalamkana booska aan ku leennahay aan ka qaadanno ummaddeennana karaamadeeda iyo sharafteeda aan dib u soo celinno intaa ayaa dadku maanta qorraxda xilliga muqdisho oo kulul ay u taagan yihiin halgankii loo soo maray maalinta xurriyadda waan wada garanaynaa qiimi badan ayaa loo bixiyey waa tii aan naqiinay taariikhiyan in maxaanku idhahdaa rag badani ay dhiiggooda u hureen gabdho badani ay dahabkooda u iibiyeen kuwa badanina ay xabsiyo muddo dheer ugu jireen taasi macnaheedu waxay ahayday qof gaar ah maslaxaddiisa ama koox gaar ah kuma salaysnayna waxay ku salaysnayd waxa naga wada dhexeeyaan wada leennahay oo haddii ay weynaadaan oo ay quruxsanaadaan dhammaanteen qof qof ahaan aan u weynaanayno aanan u qurux badnaanayno taas ayaa waxaa gartay aabbayaasheennii hore hooyayaasheennii hore oo ku guulaysteen inay meel mariyaan hammigoodii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu kaloo sheegay dowlad goboleedyada puntland iyo somalilan inay ka xasiloon yihiin gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxayna mudan yihiin buu yidhi in la ammaano laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan midnimada dalka qaybo badan oo ka mid ah xaalado kala duwan ayuu ku sugan yahay guud ahaan soomaaliya marka la yidhaahdo somalilan iyo puntland way dhaamaan gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya marka la fiiriyo xagga xagga maamulka xagga amniga iyo xagga deganaanshiyaha waan ku hambalyaynaynaa wanaagga ay dadkoodu inta tashadeen ay gaareen dowladda federaalkana wax kasta oo wanaag ah oo ay kusii lagu sii horu marinayo wanaagga iyo maxaanku idhaha guulaha ay dadkaasi gaareen ayay diyaar u tahay dacaydaha qaarkood oo dowladdu xaggay wax ka jiidaysa xaggay wax ka dhiisaa ma jirno waan u hambalyaynaynaa waan ku daysanaynaa inteenna kalo wanaagga laga gaaray maamuladaas iyo maxaanku idhahdaa goboladaas waqooyiga bari waqooyiga soomaaliya ee somalilan iyo waqooyiga bari ee puntland baaqeennuna wuxuu yahay sii wada horay u sii wada amniga aad haysataan xajiya ummadda adeega loo suubinaya ballaariya oo badiya annaguna aan iswada garab istaagno si aan u helno hal soomaaliya oo dadka soomaaliyeed oo dhan matasha munaasabado kale oo lagu weyneynayo kowda luuliya ayaa maanta sidoo kale waxay ka dhaceen qaar ka mid ah gobollada koonfurta soomaaliya sida gobolka gadow oo degmooyinka ceelwaaq iyo garbahaari munaasabado kala duwan lagu qabtay iyo gobolka baay oo degmada bardaale lagu qabtay munaasabad lagu xusayo kowda luuliya mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho